kitaabu salaati salaadii kitaabkeedii haadaa maxalu kitaab dahaara noo dhammaaday kitaabu salaada halkan ka gelaynaa baabu lmawaaqiiti waqtiyaalkii baabkoodii haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlaayey mawaaqiit waa jamcu miiqaat waa waqtiyaalka salaada waqtiyaalka salaada ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ilahi wuxuu leeyay salaadu mu'miniinta waxay ku ahaatay mid lagu waajib yeelay waqtina loo yeelay oo qofku markuu raba iskama tukan karee waqtiya ilaahay u yeelay subxaana wa tacaala alxadiiث الraabic wاlarbcuun xadiiska afartan iyo afreeya marwiyin waxaa laga weri can abi camr ashaybani wasmhu magaciisana waa sacd ibnu iyaas qaala wuxuu yihi xadaanii waxaa ii warramay saaxibu hadihi daari guriga ninka iska lahaa wa ashaara wuxuu ku ishaaray biyadii gacantiisa ilaa daari cabdilaahi bni mascuudin cabdullahi bn mascuud gurigiisa u ishaaray markaasu yihi ninkii gurigaan lahaa marka qofka in la yidhaha hebel hebel iyo in ishaaro xisiyaho loo jeeda gacanta ta lagula ishaaro qofka u jeedo waxa weeyaan labadaba waa saxiix in loo isticmaalo iyadoo hebel hebel la yidhi lamid yahay gacantiisa saas loogu ishaaro meeshii qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni mascuud sa'altu rasuulalahi rasuulka ilaahay ayaan weydiiyey sala allahu caleyh wasalama ayul axmaali camalyaalka keeba axabu loogu jacayl badan yahay ilallahi ilahay agtiisa caza allah qaliba wajalla alla weyn cibaadooyinka ilaahay lagu caabudo midba ilaahay ugu jecel yahay cibaadadana marka alla jecel yahay waa marka waxay tusaydaa inay fadli badan tahay qaala nabigu wuxuu yidhi asalaatu salaada ilahay ugu jecel yahay salaadaasoo calaa waqtiha waqtigeeda korkeeda ahaatay salaadu waqtigeedii lagu tukaday oo waqtigeeda la ilaaliyey taasaa lagu jecelyay halkaas waxay tusaydaa muhiimadda ay waqtiga ilaalintiisu u leedahay salaada salaada waxa weya fadiiladeeda iyo ilaahay inuu jeclaado waxay ku xirantaha waqtigeeda in la ilaaliyo marka waa in mu'adiniinta khaas ahaan oo dadka dhama muslimiinta waqtigooda mas-uulka ka ah inay salaada macnaha u adimaan waxa weyan waa inay aad ula socdaan aad u ilaaliyaan waqtiga oon lagana hormarin lagana dibdhicin taasa marka alla ugu jecelyahy qultu waxaan idhi cbdullahi bn mascuud uma ayun yaa ku xiga cibaadada kaloo alla ugu jecel yahay qaala nabig wuxuu ihi biru lwaalideyn labada waalid oo loo samafalaa ku xigta xaq ilaahay marka la sheego waxaa lagu xijiyaa xaqa waalidka sidaasay iskugu xigaan mar walba waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyahu wa bilwaalideyn ixsaana rabbiyaa xukmiyey oo dardaarmay inaadnaan caabudin isaga maahane labada waalidna u samafala saasay iskugu xigayaan saas ayay iskugu xigayaan marka waa waalidka xaqiisu xaqa allu saas ugu xigaa an ishkur lii waliwaaldayka aniga igu shukri labadaada waalid ku shukri wacbud allaha walaa tushriku bihi shay-an wabilwaalideyn xisaana ilaahay keligiis caabudo haw sharig yeelinin labada waalid u samafala saasay iskugu xigaan sunnada iyo qur-aankaba labada waalid alle xaqiisay ku xigaan taas waxay ku tusaydaa weynanka birulwaalideynku leeyahay axaadiista saxiixaana waxaa ku sugan ridallaahi fii rida alwaalideyni ilaahay raalliahaanshadiisa labada waalid raalliahaanshadooda ku jira qofkii raba ilaahay inuu raalli ka noqdo waalidka ha raalli gareeyo wax aan waalidka lagu raaligelin waxaa ka jira macsi samee hadduu ku yidhahdo ama shirki ama bidco ama fisqi taas lagu yeelaya laakiin haddana taas markaan laga yeelayn laftirkeeda wax alla wixii kaloo wanaagaha ayaa laga yeela wax alla wixii kaloo wanaagaha ayaa laga yeelay marka waa arrin aada u weyn ilaahay caradiisuna waxay ku jirtaa labada waalid oo kuwa carooda jannaduna waxay taallaa labada lugoodoo waalidka hoostiisa saasaa nabiga ka sugnaatay sala allahu caleyh wasalam qultu waxaan ihi uma ayun yaa ku xiga biru waalideynka qaala nabi wuxu uhi aljihaadu fii sabiilah ilahay jidkiisa oo lagu jihaado inta kale taasa ilahay ugu jeclay cibaadooyinka kale sababta oo jihaadka looga dabamariy birulwaalideynka waxay tahay birulwaalideynku waa fardulcayn mar kasta mar kasta qofka fardulcayn ku yahay laakiin jihaadku marna fardulcayn u noqon marna fardulkifaaci qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud xadaanii nabigaa ii sheegay xadaanii waxaa ii sheegay bihina saddexdaas rasuululahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam walow istazadtuhu haddaan dheeraadka dalbi laha lazaadana way siyaadi laha haddaan dhila yaa ku xiga sidaa ay cibaadooyinku u kala horeeyaan ayuu ii sheegi laha marka cibaadaadku inaysan hal fadli ahayn oo isla fadli ekayn taas ayuu ku tusaa alxadiiث اlkhaamis walarbacuuna xadiiska konton iyo shaneeya alxadiiث اlkhaamis walarbacuun xadiiska afartan iyo shanaade afartan iyo shanaad marwiyin waxaa laga weri can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi laqad kaana rasuulu lahi rasuulka alle wuxuu ahaa salى اllahu عalيه wasalam yusallii mid tukada alfajra salaada subax fatashhadu waxaa xaadiri jiray macahu rasuulka la jirkiisa nisaa'un haween haweenkaasoo min almu'minaati gabdhaha mu'minaadka ka mid ah mutalaficaatin xaala ihin kuwa ku duuduuban bimuruudihina go-yaalkooda nabiga salaada subax u tukan jiray nabiga waxaa la tukan jiro jamaacada salaada subax imaan jiray gabdha mu'minaad ah oo xijaabkooda ku duuduuban halkaas marka waxay kutusaydaa gabdhaha in waxa weeyaan ay sharci tahay oy u bannaan tahay inay jamaacada xaadiraan salaadaha shanta ah dhammaantood khaasatan xataa midda salaada subax inay xaadiraan waxay kaloo kutusaydaa gabadha muslimaada markay gurigeeda ka baxaydo inay jirkeeda daboosho inay waajib ku tahay oo aysan masjid iyo meel kale midna aadin jirkeedii oo muuqda oo meel kamid muuqato uma yarjicna way laaba jireen gabdhahaasu ilaa buyuutina guryahooday u laaba jireen maa yacrifuuna xaaluusan garayn axadun qofna qof garanaya iyaduusan jirin sababta keenayda waa maxay min alkhalasi cilalowga daraadiis khalaska waxa weeyaan waa mugdigii habeenka inta ka hartay iyo iftiinkan waagiya beriyo salaada subax waatan la tukaday iftiinkan maalinka oo isdhex galay ayaa la yidhahdaa halas isdhexgelidda nuurkaas iyo oo iftiinka maalinka iyo mugdiga habeenku ay isdhex galeen aa la yidhahdaa halas marka halkaas waa meesha ay culummada ku dhegtay oo dhahayda wejiga in gabadhu dabooshaa waajib ma ahane waa sunno oo ilaahiya ay raalli uga noqonayo ajar ay ka helaydaa laakiin waajib kuma ahan gabdhaha dhahaya culummada dhahayda gabdhaha inay indhashareer xirtaan waajib kuma ahane sunnay u taho ajaray ka helayaan haddaysan qaadanna ku dambaabi maayaan xadiidkaana ka mid a xadiista ay qaateen oo ku dhegeen oo waxay leeyihiin hadde gabadha jirkeed intii kaleetaa maradu ku duuban tahay wejigeeda ma daboolna sababtoo ah lama dhaheen haddii wejigu daboolan yahay lama garanayn waxaana lala gara waayey mugdiga habeenka ka haray lama dheheen ee waxaa la dhihi lahaa lama garanayn waxaana lala gara waayey in wejigoodu daboolna aa la dhihi laha ilaa haddii gabadha wejigeedu daboolan tahay habeen iyo maalin midna lama gara karo gabadha halkaas marayda wejigeedu daboolan yahay sidaas adugu ayay yidhaahdeen laakiin waxaa laysla ogol yahay inuu indhashareerku ahaa shay mutacaaraf ah waqtigii saxaabada iyo nabiga oo gabdhaha saxaabadu wejigooda waa dabooli jireen waana daboolnaa wejigoodu lamana gara karin sidaas ayaa axaadiista saxiixa ku sugan marka gabadhu si kastaba ahaatee sida uun wanaagsan oo laysla ogol yahay waa inuu diinkii nabiga ka mid yahay indhashareerku qaala wuxuu yidhi shiiku almuruudu agsiyatun waa maryo mucallamatun la calaamadeeyo midab leh takuunu waxay ka ahaataa min khazin xariir waa ka ahaataa wa takuunu min suufin suufna waa ka ahaataa suuf haddaad carabiga ku maqasho waa dhogorta idah dhogorta idah ee midkan cudbigaan ma ahan cudbigaanay suuf soomaalidu tidhahdaa wa mutalaficaatin macnaheedu waxa weye multaxifaatin iyagoo ku duuduuban maryo maryay isku duuduubi jireen walkhalasu khalaskana waxa la yhaha ikhtilaatu diyaai subxi subxiga iftiinkiisa bidulmati leyla habeenka mugdigiisa markuu ku darmo habeenkii mugdigiisii oo sii tegayay subxigiio soo socda iftiinkiisa unka isku darmaana la yhaha halas halaskaas dartiisan gabdhaha lala garayn halkaas waxaa ka caddaatay salaada subax waqti hore hore nabigu inuu tukan jiray sababtoo aan nabigu inta salaadii galay oo tukadoo dhameeyey ayaan haddana gabdhihii halkaas marayday la gara karin mugdiga jira weli daraaddeed nabigana qur-aan dheeru ku akri jiray sinaan arki doonno waa noo soo socotaa waxay kutusayda markaa salaada awalkeeda salaada subax in la galo waqtiga الحديث السادس والأربعون حديث كفرتن يلحي مروي وحلقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر وحو كان النبي النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يصلي مت كذا الظهر صلاة الظهر بالهاجرة مالي وين تتكجري هاجرة وحل هذا شدة الحر بعد الزواج كليل كمركو أدق يهي إركا برتن كيس قرحنا مركا كالليحاتو أو دنع أي أدعض أوليحاتو مركاس أيال لين هذا هاجرة مركاس تتكجري marka waa waqti hore in duurka laga tukado markay qorraxda dhexbartankiisa ka leexato wal casr casirkana nabigu waa tuka jira wal xaala shamsu qorraxdu naqiyatun ay nadiif tahay qorraxda iyo nool oo aan boorboor gelin oon qaboobin ayuu tuka jiray wal maqriba maqribkana nabigu waa tuka jiray idaa wajaabad markay dhacdo qorraxdu mar hadday qarsoonto maqribka waqtigiisa waa jira waa inaan dib loo dhigin sidaasaa nabigu u tuka jiray sala allahu alay wasalam wal cishaa cishaana nabigu waa tuka jiray axyaanan waqti waqti wa axyaanan waqti waqti axyaanan waqti waqti yucajir waa soo dedeji jiray wey waa markay jamaacadu timaado masaajidka soo dhoobato waxyaanan marmarna yuaakhiru dib u dhigi jiray saas in macnuhu yahayna waa kana haddaad fahmeen wuxuu yidhi idaa ra'aa nabigu hadduu arko hum jamaacadii ijtamacuu inay soo aruureen cajala waa dedeji jiray hadduu arko jamaacadii oo soo aruurtay waa dedeji jiray wa idaa ra'aahum hadduu jamaacadii arko abda-u inay daaheenna akhara dibuu u dhigi jiray ceshaha marka halkaas waxaan ka ogaanay ceshaha in dadka xaaladooda la fiiriyo oo dadka la ilaaliyo maslaxadooda oo hadday waxa weya yimaadaanna waa dad maanta o dhan shaqaynaya inay saxdaan rabi lahay aan lagu dhibin oo salaada la tujiyo hadday soo daahaanna lala sugo waa dad shaqo jiro oo ku soo daahayeen la sugo mar kastana asaga ceshaa in dib loo dhiga inay si ajir badan tahana waa arki doonaa laakiin dadka maslaxadooda in la ilaaliyaa ka horeyda oo waxa weeyaan mar kastaba waxaa la yidhahdaa waxa weya dar-u lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix masaalixdan in la soo jiito waxaa ka horeeya mafsadadan in la difaaco dadkaa dhibtoonaya waana noo soo socda xadiiska saas tusaya iyo qaacidadaba wsubxu salaada subax kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu alay waslm yusaliiha mid tukada bikhalasin cilalow ku tukan jiray salaada subax iyagoo mugdi mugdi jiro oo iftiinkii iyo mugdigii isdhex galayna ku tukan jiray xadiidkaas waxa weeyaan waxay ka qaateen culummada in badan oo ka mid a salaada subax waqtigeeda marka ugu horeydoo la arko in la tukado xanafiyada ayaa saas ku khilaaftay waxay leeyihin salaaddu markay caddaato waa in la tukadaa markay caddaato oo waxa weeyaan asfiru subxa fa ina dalika acdamu liajrikum liujuurikum waxaa jira xadiis uu ku soo arooray waxa weeyaan asfir subxa war salaada subax caddeeya salaada subax caddeeya maxaa yeelay caddayntaasa ajaryaalkiina u ajar badan ajaryaalkiina u weynan badan xadiidkaasi ku dhegeen xadiidkaasna culummadu way ka jawaabeen ilaa xadiis in laiswaafajiyaa la rabaa waxay uga jawaabeen laba macno mid qolo waxay uga jawaabeen waxay yidhaahdeen macnihiisu waxa weeye salaadiiyoon dhalan yaan la gelin ilaa maba xirmaydo salaaddu maba ansaxaydo haddii la galo salaadiiyoon dhalan maba ansaxaydo hadd iyadoon la hubsan haddii la galo taas marka waa sidaas ee kama hadlaayo halla dib ha loo dhigo salaada markay dhalato kadib laakiin macnahaas macno kaloo kasii fiicana jiro oo cad waxa weeyaan macnaheeda loola jeeda caddeeyada waxa weeye adiilu lqiraa'ata fiiha qirada dheereeya oo salaadu markay dhalato iyadoo mugdi mugdi yaho iftiinkii hoos ka muuqdo waa in la galo waana in laga baxo markay caddaato oo qiro dheer la akriyo xadiis soo socdaana arrintaas aad noo tusi doona insha allah sida sida raajixa alxadiidu saabic walarbacuun xadiiska afartan iyo toddobeeye marwiyin waxaa laga weriya can abi minhaal abu minhaal sayaar ibnu salaamata alrayaaxi albasri waa hiqa waa taabici hiqaah oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ruwaadiisa ka mid a can abi minhaal waxaa laga weriya sayaar ibnu salaamata qaala wuxuu yihi dakhaltu waxaan usoo galay ana aniga iyo wa abi calaa abi barzata alaslamiy abi barsa alaslami kunyadiisu caanku iyo magaciisa aada la isku khilaafaa magaciisa waxaa ugu raajixsan in la yidhaha nadla ibnu cubayd wuxuu islaamay waqti hore dagaalkii khaybar iyo fatxu maka iyo xunayn ayuu nabiga kala qayb galay ibnu akhdal ninkii dilay weeyey yowmulfatxi maka isagoo kacbada daahyadeeda ku dhegan inta nabigu u diroo yidhi soo dil hadduu xataa kacbada ku dhegan yahay kadib basruu degey basruu ku dhintay markay hijiriyadu ahayd konton iyo konton ma ahan lixdan iyo shan lixdan iyo shan can abi milhaal waxaa laga wariya sayaar ibnu salaamata qaala wuxuu yihi dakhaltu waxaan usoo galay ana aniga iyo wa abi aabbahay calaa abi barsata alaslamiy faqaala lahu abi barse wuxuu ku yidhi abi aabbahay marka adoogaa hadlay laba qof hadday wada joogaan hadalka bilowgiisa waxaa iskale midka weyn kan yar waa inuu xormeeyo uusan hadlin kan weynu hadlin saasna nabiga dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu ku yidhi lahu abi barse abi aabbahay kayfa sidee buu kaana rasuululahi rasuulka alle ahaa sala allahu calayhi wasalam yusallii mid u tukada almaktuubata salaadaha waajibka ah maktubada waa salaada mafruudada shanta salaadood weeye halkaasna waxay ku tusaydaa taabiciyaalku waxay diinka ula laaba jireen oo wax ka weydii jireen culummadii saxaabada oo ay dhihi jireen idinkaa nabigii la kulmaye see nabigu cibaadadan u guda jiray marka salaada waktiga uu nabigu tukan jiray ayay weydii jireen si ay u tukadaan marka afcaasha nabiga ayay u laaba jireen sidii saxaabada ugu laaba jirtay oo waxayna ka qaadan jireen saxaabada sidii saxaabadu nabiga uga qaadan jireen fa qaala wuxuu yidhi abi barsa kaana nabigu wuxuu ah yusallii mid tukada alhaajirata maalin weynta allatii haajirada tadcuunaha aad ku magacowdaan aluulaa haajirada hore midda aad tidhaahdaan waa duhurka duhurka haajiratuluulaa ilaa waa salaaddii ugu horreeday oo uu tujiyey malakul jibriil markuu nabiga salaadaha barayey marka aluulaa waa saas taas nabigu wuxuu tukan jiray waa duhurkee xiina tadxadu shamsu qoraxdu markay ka leexato cirka dhexbartankiisa xiina tadxadu shamsu qoraxdu markay leexato cankabadi samaa samada can wasadi samaa macnaha samada dhex bartankeeda markay ka leexato dhinaca ay u dhacdo ay u leexato markaasuu hore ka geli jiray nabigu ee duurka dib uma dhigi jirin hal maraa jirto dib loo dhigo wadamada kulaylka badan ee qofku uu gaaraya kulayl uusan salaadiisii ku khushuuci karin salaada khushuuceeda si loo badbaadiyo xoogaa kulaylka in dib loo dhigaa markaa sunnaha waqtiyaalka kulaylka ku ah ilaa wadamada gabal waxaa jira waxaa soo mara bila kulayl badan annagaa dama qabno dhibkaas taasna xadiis saxiixa tusaya oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ida ishtada alxaru kulaylku markuu darnaado fa abriduu bisalaati salaada qaboojiya fa ina shiddata alxari min fayxi jahannama kulaylka jahannama waxa weeyaan wuxuu ka waxa weeyaan qoraxda kulaylkeedu wuxuu ka yimaadaa jahannama neefsigeeda ayuu ka yimaadaa marka mararkaas oo kale duurka diba loo dhiga inta kale waa in awelka laga tukado salaada ajarkeedana saasaa lagu helayaa fadliga badan wa yusalli alcasra casirka nabigu waa tukan jiray uma yarjicu waa laaba jiray axadunaa qofnaga mida ilaa raxli deegaankiisa guriga uu degan yuhu aadi jiray fii aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog xaalu ku yaalla gurigaas walxaal ashamsu qoraxdii xayatun ay nooshay ayuuna laaba jiray qofaa inta nabiga la tukado oo tago magaalada meesha ugu fog gurigiisii oo ah uu tega ayadoo qoraxdii sidii u nooloo kulaylkeedii laho iftiinkeedii laho boorboor iyo qabow gelin taas waxay kutusayda casarka awelka in laga tukado casirka waqtigiisa waqtiga ugu horeeyaana waa shay walba iyo hooskiisu markay isla ekaadaan haddii laga reebo hooskii istiwaha qoraxda cirka dhexbartankiisa markay taagantay hoos yaraa jira hooskaas marka laga reebo inta ka soo harta hooska shayga iyo shaygu markay isla egyihiin isjeedaan duhurna waa barkii ugu dambeyday waana waqtiga casir ugu horreeyey abi berse wuxuu yidhi waxaan dhihi tegay abi minhaal abi minhaal sayaar ibnu salaama wuxuu yidhi war nasiibtu waa halmaamay maa qaala wuxuu ka yidhi fi lmaqribi maqribka wixii uu nooga sheegay waqtigii uu yidhi nabiga tukan jiray waa aan halmaamay halkaas waxay ku tusaydaa qofka caalimka oo diinka sheegaya masalada uusan garayn ma garanayo inuu yidhah waa min addiin saasaa lagu yiqiin culummadii rabbaaniyiinta ee alla kacabsiga iyo diinta lahaa ee waxa weeyaan inuu is yidhaahdo waaba lagula yaaba caalim dhamaa tahay oo masala la weydiiye ma aqaan hadduu saas is yidhahdo waa diin la-aan ilaahayna wuu ka xishoodiida dadkana wuu ka xishooday culummada muslimiintana kulligood caalimiinta a'imadii muslimiinta waxa lagu yiqiin masaa'il la weydiiyo yidhahdaan ma naqaan masaladaas taasuna waxay tusayda qofku diin adag oo rasmiya inuu leeyahay laakiin qof wax walba iska jawaabaya masle ku hakaydaa jirin haddaad aragto waxa weeyaan waa la tuhmaa waana laga fogaadaa wanasiitu waan halmaamay fi lmaqrib maa qaala wuxuu ka yidhi fi lmaqribi maqribkana hadda horaan usoo ogaana qoraxda markay dhacdo inuu yahay wa kaana nabigu wuxuu ahaa yastaxibu mid jecel an yu'akhira inuu dib u dhigo min alcishaai cishaa cisha inuu dib u dhigo nabigu jeclaa allatii cishaha tadcuunaha aad ku magacowdaan alcatama catamo caweysinka aad ku magacowdaan marka catamo in lagu magacaabana waa laga fiican yahay xadiis nabiga waxaa ka sugnaaday uu yidhi laa yaqlibanakum alacraabu calaa smi salaatikum yaysan idinkaga adkaan reer baadiyu salaadiina magaceeda fa inaha fii kitaabillahi alcishaa kitaabka alle waxay ku tahay cishaa cisho in lagu magacaabo saasaa fiican oo catamo la dhihin wa kaana nabigu wuxuu ahaa yakrahu mid necib an nawma hurdo qablaha salaada cishaa kahor in la seexdo nabigu waa nibca yaan laysku seexan salaada cishaa kahor nabigu waa nibca maxayla waxa dhacda qofka hurdadu la tagto cishuuba ka tago amase hurdadu la tagto jamaacadu dhaafto walxadiida in la sheekaystana nabigu waa nibcaa bacdaha cishaha ka gadal cishaha markii la tukado in la sheekaysto nabigu waa nibcaa sababtoo ah sheekadaasu waxay keenaydaa dhowr shayba waa loo necebya horta markaad seexato inaad soo tooseyda lama oga waxaa fiican marka in salaad cibaadadaada lagu soo qatimo ood caawa ku seexato waxa dhacda inaadan soo toosin oo ku dhimato oon sheeko lagu soo qatimin tan labaad sheekadaas aad ku cawaysantaa waxay keeni kartaa inaad salaaddii subax ka seexato oo jamaacadu ku seexto ama salaatuleylkii aad tuka jirtay inaad ka seexato marka waa inaan la sheekaysan sheekadaas waxaan ku jirin danaha islaamka wixii looga hadlaa waa bannaan yihiin nabigay ka sugan tahay sala allahu caleyh wasalam ninka iyo haweentiisana waa sheekaysan karaan martigaagana waa u sheekay kartaa inta kalean la ogolayn haddee qof telefishon iyo iskaga soo jeedaad kaas iska daa waa munkar weyn wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanfatiru mid ka soo gadooma min salaati alkhadaati salaada subax xiina waqtiga yacrifu rajulu qofku uu garto jaliisahu qofka la fadhiya salaada subax wuxuu nabigu ka bixi jiray marka qofku gara karo qofka la fadhiya taasu marka waxa ay ku tusaydaa salaada subax siduu nabigu ugu dheeray jiray qiradeeda wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya bisitiina lixdan aayadood ila almi'ati boqol aayadood wuxuuna salaadaas ku akri jiray lixdan ilaa boqol aayadood wuxuuna ka bixi jiray qofku markuu garan karo qofka la fadhiyo halkaas waxaad ka fahmaydaa nabigu inuu dheereey jiray qirada uuna salaada awalkeeda geli jiray sababtoo ah hadduu salaaddu markay caddaata geli lahaa lixdan aayadoodna akri lahaa qofku qofka la fadhiya markuu garanayo ma noqoteene qofka xaggaas marayo markuu garanayo ka bixi lahaa laakiin qofku qofka la fadhiya keliyuhu garan kara markuu salaada ka baxo nabigu taas waxay kutusaydaa awalka in laga galo oo waxa weeyaan salaada subax awalkeeda la galo marka intaas ayaan casharkaana ku joojinaynaa wallahu subxana wa tacala alam wsala allahu calaa nabiyina muxamed ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عن كسو جنة كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي وحان إن شاء الله سو قارني حديث كافرتن يتضبات عن أبي المنهال وحلق وريا سيار بن سلامة قال وحير دخلت وانصوغل أنا أنيق إيا وأبي أبهي على أبي برزة الأسلامية يا نصوغلنا أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي البصري وتابع الثقاء من رجال أمهات ستة كمدة أمهات ستة دمان وحويان حديث سوي وريان حديث ستة oo rijaasha umahaad sita ayuu ka mid yahay abulminhaal ayaa la yihahdaa kunyadiisa magaciisana sayaar ibnu salaamata weeye alrayaaxi albasri abibarza oo saxaabada ka mid ah ayuu wax ka wariyaa iyo jamac ka mid ah min kibaari taabiciin asna in badan ayaa wax ka warida waxa weeyaan waa hiqa oo umahaad sita dhammaantood ayaa wax ka wariya macnaha oo rijaashooda uu ka mid yahay abibarza alaslamiyi waa saxaabi kunyadiisa ayuu caan ku yahay magaciisa waa laysku khilaafaa sida ugu caansan waxaa la yidhahdaa nadlatu ibnu cubayd waqti horu islaamay dagaalkii khaybar ayuu nabiga kala qayb galay sala allahu caleyhi wasalam fatxu makana waa kala qayb galay xunaynna waa kala qayb galay markii la furtay fatxulmaka sanadii sideedaad ibnu khadal oo nabigu yidhi soo dil isagaa soo dilay isagoo kacbada daaheeda ku dhegan ayuu soo dilay nabigu markuu amray sala allahu calay wasalam kadibna magaalada basre ayuu degay kadib waa ka tegay khuraasaan ayuu aaday qitaalkii oo khawaarijta ayuu halkaas uga qeyb galay kadibna wuu dhintay markay hijiriyadu ahayd lixdan iyo shan rijaasha oo ummahaatu sitana waa ka mid can abilminhaal waxaa laga wariyay sayaar ibnu salaamata qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan usoo galay ana aniga iyo wa abi aabbahay calaa abi barzata alaslamiya ayaan usoo galnay marka masalay rabaan inay weydiiyaan taasna waa waxay kutusaydaa salafka siday ugu laaba jireen culummada oo masaa'ilka diiniga culummada ula laaba jireen fa qaala wuxuu ku yidhi lahu abi barsa abi aabbahay kayfa sidee buu kaana rasuulullahi rasuulka allah sala allahu caleyh wasalam yusallii mid u tukada almaktuubata salaada waajibka see rasuulku u tukan jiray salaadaha waajibka maktuubada waa salaadaha shanta ah ee eelaailaahay farad yeelay shanta salaadood ee faradka ah weeye marka taas waxay kutusaydaa sida salafka taabiciyaalka saxaabada ay ugu laaba jireen masaa'ilkooda culummada waxay kaloo kutusaydaa sida afcaasha nabiga ay ugu laaba jireen oo u ictimaadi jireen waxay kaloo kutusaydaa waxa weeyaan qofka yar inuu kan weyn ixtiraamo way wada socdeen minhaal abilminhaal aan rabaa iyo aabihii salaama labadoodu waa wada socdeen marka laba qof markay hadlayaan qofka hadalka iskala bilaabaya ama dad badan waa qofka weyn siduu nabigu dhihi jiray sala allahu caleyh wasalam kabir kabir marka waxaa hadalkii bilaabay oo su-aasha iska qaatay waa salaama oo aabihii ah wiilkiina wuu aamusay sidaasna way nidaamku dadka muslimiinta ah uu nabigeennu ku tarbiyeeyey sala allahu caleyhi wasalam in qofka weynu hadlo kan yaruna uu aamuso ilaa hadalka loo idmo fa qaala abibarsa wuxuu yidhi kaana nabigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada alhaajirata alhaajira magaca sidaas waa salaada waa ku sugan yahay axaadiista hajiirana waa ku sugan yahay labadaas lafdiba waa ku soo arooray in la yidhahdo alhajiira iyo in la yidhahdo alhaajira kaana wuxuu ahaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam yusallii mid tukada alhaajirata maalin weynta allatii haajirada tadcuunahaa aad ku magacowdaan dacaa waa u yeedhay iyo dacaa waa magacaabay labadaba waa lagu waa lagu macneeyaa oo labadaba way ku timaadaa allatii haajirada tadcuunahaa aad ku magacowdaan al-uulaa haajirada hore salaada hore salaada hore waxaa loogu magacaabay malakul jibriil markii uu nabiga barayay sala allahu caleyhi wasalam salaadaha oo ugu horreyday oo markii habeenkii salaada lagu soo waajibiy nabiga la dheelmiyey maantii dambe markuu malakul jibriil barayey waa salaadii ugu horreyday oo uu waxa weeyaan tujiyo malakul jibriil nabiga sala allahu caleyhi wasalama sidaas darteeda ayaa loogu magacaabaa al uulaa salaada ugu horreyda marka salaadan haajirada ah ee aad ku magacowdaan al uulaa xiina waqtigiyaa nabigu tukan jiray tadxadu ay leexato ashamsu qoraxda qoraxda markay cirka dhexbartankiisa ka leexato oo dhanka ay u dhacayda ay u leexato markaas ayaa nabigu tukan jiray taasna waxay macnaheedu yahay salaada oo duhurka ah awala waqtiha in la tukado hal mar ayaa laga dibdhigi karaa waxay tahay markii qoraxdu ay aad u adag tahay oo waxa weeyaan haddii la tuka tego khushuucu dadka uu ka tegayo kulayl ku adkaado magaalooyinka kulaylka adagu ka dhaco badabadanaaba soomaalida waxaw gobolladoodu siday u badan yihiin meelo yar oo waqooyi iyo ka mid a ayaa kulayl adagu marmar ka dhaca laakiin inta kale dalka agharkiisa kulayl adag oo salaad lala dibdhiga kama dhaco laakiin meelaha kulaylka adagu ka dhaco waxaa nabigu jideeyey sala allahu caleyhi wasalam in la dibdhigo oo waqtigaas awelkaa laga dibdhigo wuxuuna ku jideeyey xadiiskii saxiixa bukhaariiy muslim ay wariyeen ee nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam ida shtada alxaru fa abridu bisalaa fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam kulaylku markuu adkaado salaada qaboojiya maxaa yeelay kulaylka darnaantiisu jahanamo neefsi ay neefsayda xaggeedu ka ahaadaa marka markaas qoraxda kulaylkeedu darnaado oo haddii la tuka tego khushuucu dadku ka tegayo markaas hoogaa diba loo dhigaa ilaa salaada shayga ugu qiimaha badan waxa weeyaan waa khushuuca haddii marka khushuuci in la waayo iyo waqtiga awalkiisa in la waayo labadaas hadday isgarab yimaadaan waxaa la dooranayaa in waqtiga awalkiisa dib looga dhaco oo khushuuca la badbaadiyo maxaa yeele waa khushuucu waa ruuxda salaada marka haddii laakiin kulaylkaas uusan jirin xadiisku wuxuu ku cad yahay salaada duhur awalka ugu horreya in laga tukado oo ah qoraxda cirka dhexbartankiisa markay ka leexato wa yusallii nabigu waa tukan jiray sala allahu caleyh wasalam alcasra casirka uma yarjicu waa laaba jiray axadunaa mid naga mida ilaa raxli gurigiisu u laaba jiray fii aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog xaalu ahaaday walxaal ashamsu qoraxdu xayatun ay nooshahay salaada casir nabiga sala allahu calayhi wasalam waa tuka jiray marka uu tujiyo ayaan wuxuu yidhi qof naga mida magaalada madiine meesha ugu fog qofkii ka yimid aan tallaabto gurigiisa tega iyadoo qoraxdu nool oo waxa weeyaan qoraxdii weli cadaankeedii iyo xayaatadeedii ay sideedii tahay oo waxa weeyaan aan qoraxdii waxa weeyaan boorboor iyo kula gaduud iyo aan taas weli ku imaanin taasna waxa weeyaan waxay kutusaydaa inuu salaada casir waqtiga ugu horreeya nabigu ka tukan jiray waqtiga ugu horreeya casirkana waa marka shay walba iyo hooskiisu isla ekaadaan marka laga jabro waxa weeyaan dilul istiwaa qoraxdu marka cirka dhexbartankiisa taagan tahay hoos yara qofku leeyahy hooskaas calaamadee inta uu la egyahay hadhow marka hooska intiioo kale ka jar hooska inta ka soo hartay iyo shay walba markay isla ekaadaan markaasa casirkii galay ma ahan shayga iyo hoosku markay isla ekaadaan inatir casirkii waa galay dilul istiwaaga horta marka hore ka jar intii uu la ekaanta marka hore calaamadeed markay qoraxda cirka dhexbartkiis taagan tahay hadhow casirka markaa rabto inaad ogaato dilul istiwaagi intii oo kale ka jar hooska inta soo hartay iyo shaygu markay isla ekaadaan casirku waa bilowgiis marka waqtigaas hore inuu tuka jiray ayuu xadiiskuna tusaya wanasiitu waan halmaamay uu yidhi wanasiitu waan halmaamay ayuu yidhi waxaa dhahaya abilminhaal wanasiitu waan halmaamay maa wixii qaala uu ka yidhi abibarza fi lmaqribi maqribka maqribka wixii uu abibarza ka yidhi oo nabigu qaabka u tuka jiray waa aan halmaamay waan halmaamay taasna waxay ku tusaydaa laba masalo masalada koowaad qofku wixii uusan ogeyn inuu sidaas u caddeeyo yidhahdo ma garanayo inay da'bigii taabiciyaalka iyo selafka tahay waana siday saxaabadu ahaayeen waana siday nabiga ka barteen sala allahu caleyhi wasalam masalada labaad ay ku tusaydaa waxay tahay haddii xaaditho ama dhacdo ama axkaam uu ka waramo raawiga oo qayb ka mid ah uu halmaamo inta kale oo uu wariyey oo uu xifdisan yahay xugunkoodu qaybtuu halmaamay hadduusan ku tacalluqo inaysan isku xirnayn waxba ka dhibi maydo hadda waxa weeyaan duurka waqtigiisii iyo casirkii iyo maqribkii iyo subxigii ayuu rabaa inuu sheego duhurkii iyo casirkii iyo ceshihii iyo subxigii ayuu sheegaa maqribkiina wuu halmaamay iskumana xirno waqtiyaalkaas afartan kale waqti gooniya mid walbaa leedahay kulli wuu sheegayaa laakiin maqribkii wuu halmaamay halmaamidda uu taas halmaamo waxa weeyaan xadiidka ku keeni maydo cilad oo la dhihi maayo hadduu mid halmaamay kan kuwa kalena laga dhegaysanma ma la dhahayo marka taasna waa masalada kaleo muhiimka ah wa kaana marka waxa weya salafka iyo culummada muslimiinta ma ka xishoo jirin wixii ay halmaamaan amaysan garayn ma garanayn inay yidhahdaan wa kaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam yastaxibu mid jecel an yu-akhira inuu dib u dhigo min alcishaa'i ceshaha allatii ceshaha tadcuunahaa aad ku magacowdaan alcatamata ceshahan aad ku magacowdaan catamada nabigu wuxuu jeclaa dib inuu u dhigo nabiga inuu dib u dhigo ayuu jeclaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka aad ku magacowdaan karaahiyay tusayda xoogaa inuu dhibsanayo in ceshaha catama lagu magacaabo taasna xadiis saxiixmuslimka ayay ku sugnaatay oo nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam laa yaqlibanakum alacraabu calaa smi salaatikum yaysan idinkaga adkaan reer baadiyuhu salaadiinna magaceeda fa innahaa salaada oo ceshaha fii kitaabi illaahi alcishaa kitaabka alle cishaa a lagu magacaabaa yaysan reer baadiya idinkaga adkaanoo alcatama idinkaga magacaabin waa sidaas darteed waa caroo jira cabdullahi bni cumar marka uu maqlo salaada ceshaho catama ama caweysin lagu magacaabayo laakiin karaahiyada nahyigaas waa nahyu tansiih oo waa karaahiyatu tansiih ee karaahiyatu taxriim ma ahan oo inaysan karaahiyatu taxriim ahayn waxaa tusaya xadiiska abu hurayra bukhaari iyo muslim ee nabiga uu yidhi sala allahu caleyhi wasalam low taclamuuna maa fi lcatamati waalfajri haddaad ogaa lahaydeen waxa ku sugan catamada iyo fajriga marka catam nabigu ku magacaabay taasuna waa libayaani aljawaas wuxuu ugu magacaabaa inuu tuso magacan in la dhihi karo laakiin sida fadliga badan inaan la dhihin oo magacii sharcigaha aan la halmaaminoo cesho ahaa waxa weyan taas ayaa la rabaa marka waxaa la diidayaa waa in magacii sharcigaah oo alcishaa aha la halmaamo laga guuro oo magacan catamadu qaalib noqdo oo qaalabadaasaa la diida maahane asalka in lagu magacaabo marmar way bannaan tahay marka waxaan kaloo ogaanay nabiga sala allahu caleyhi wasalam waxaa ahaa sunnadiisa inuu jeclaa in salaada ceshaha dib loo dhigo marka salaada ceshaha in dib loo dhigo ilaa laga gaaro nisfu leyl ama lagu dhowaado nisfuleyl waqtigiisu ku dhammaadaa inay waqtiba waqtigaas uu ka dambeeya inta ka horeyda niska inuu ka ajar badan yahay oo dibdhigaas u ajir badan yahay laakiin nabiga caadadiisu waxay ahayd inuu hore u tukado taasna sababta keenayda waxa weeyaan dadka ayuu tixgelinayey dadka ayuu ku tixgelinayay laakiin waqti in dibdhigidda fadli badan haddii laakiin dadku ku dhibtoonayaan waa in la dedejiyo wa kaana nabiga wuxuu ahaa yakrahu mid necab an nawma hurdo qablaha ceshaha ka hor la seexdo nabiga wuxuu nebcaa sala allahu calay wasalam ceshaha ka hor in la seexdo ceshaha ka hor in la seexdo maqribka iyo cesha inta udhaxayda nabigu waa nebcaa sala allahu caleyh wasalam sababta loo nacayana waxay tahay waxaa dhici kara qofku hadduu seexdo ceshaha ka hor in waxa weyn hurdadu la dheeraato oo markaas uu ku seego salaadii ceshaha oo uu jamaacadii ceshaha waxa weeyaan ka daaho taas oo uu waxa weeyaan seegto jamaacadii taas ayaa dhici karta waxaa kaleeto oo dhici kartaba de hurdadu inta hadday lasii dheeraatana waxa weeyaan inba waxa weeye qofka salaadii dhammeed oo ceshuuba ka tagto inta hurdadu la tagto oo haddii ilaa habeenku kala bargaaro ceshuu watega waqtigiisu marka salaadii o dhan inay ka tagto ama jamaacadu ka tagto labadaasa loo cabsan sidaasaa loo necab yahay oo nabigu u nabcaa waxa weeyaan salaada ceshaa ka hor in la seexdo karaahiyada qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortana amase aqwaashii salafka inta ugu badan karaahiyatu taxriim ayay ku soo aroortaa oo karaahiyada alfaada shaarica ku soo aroorta waxa weyan laguma xambaaro istilaaxa mutaakhiriinta oo ah karaahiyatu tanziih taasna waxa weeyaan waxaa kutusa qur-aanka kariimka in badan oo ka mid ah sida ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan ilaahay weyna subxaana wa tacaala wuxuu idinla kahday kufriga iyo fisqiga iyo cisyaanka kulligoodna waa wada xaaraan ee wax karaahiye tansiiha kuma jirto sidoo kale sidoo kale shirkigii markii laga soo hadlay dhiiggii muslimka oo gardarro lagu daadiyo carruurtoo la dilo waxa weeye zinadii miisaanka la fududayna ilaa sideed iyo toban xugunoo waxa weyan masaa'il aad u waaweyna laga soo hadlay ilaahay weyna wuxuu ihi kullu ulaaika kaana cinda rabbika kullu dalika kaana cinda rabbika makruuha kullu dalika kaana cinda rabbika makruuha dhammaan intaas lasoo sheegay rabbiga agtiisa waa karaahiya waa wax la nibcaysto sharciga lagu nibcaysto marka kullu dalika kaana sayihu cinda rabbika makruhan saas waa caafi kullu dalika kaana sayihu cinda rabbika makruhan inta lasoo sheegay inta xunxun oo laga soo hadlay wixii waajiba iyo wixii sunaa maahan kuwa xunxun oo lasoo sheego shirkiga caasi waalidinimada kuwaas kullu dalika kaana sayihu cinda rabbika makruhan waxa weyn alle agtiisa karaahiyay ka yihiin karaahiyo ayay ka yihiin marka karaahiyadaasna karaahiyatu taxriim marka alfaada shaarica ama aayaadka qur-aanka iyo axaadiista karaahiyada kusoo aroorta waa in aada loo fiiriyo oon karaahiyatu tansiih lagu wada xambaarin wa kaana nabigu wuxuu ahaa yakrahu mid necba nawma hurdo qabla ceshaa kahor la seexdo walxadiida sheekana waa nibcaa bacdahaa ceshaa ka gada la sheekaysto nabigu wuxuu kaloo nibcaa ceshaha kadib in la sheekaysto maxaa yeelay ceshaha kadib la sheekaysto waxa weeyaan qofka wuxuu ka wuxuu seeji karaa salaatuleylki uu tukan jiray ayuu seeji karaa hadhow markuu aakhirka ka seexdo mar inta cabaar hurdo sheeko kusoo jeedo salaatuleyl uma soo kici karo qofkii salaatuleyl soo kici jiray qofkaan usoo kici jirina salaadii subax inuu xataa jamaacada ka daaho amase iyadii dhammeedba seegto hadduu aakhirka ka seexdo taas ayaa dhici karta sidaas daraaddeed ceshaha markuu tukado kadib qofku inuu hore u seexdo sida fiican waa sidaas waxaa laga soo istatnoodaa saddex shay haddii mudaakaratlcilmi cilmi uu ku soo jeedo qofku waa shay bannaan waxaa kaleeto laga soo istathnoodaa oo laga soo reebaa xadiidka ninka iyo haweentiisu ay sheekaysanayaan waxaa laga soo reebaa waxa weeyaan martiga sheekada uu qofku u sheekaynayo marka sheekooyinkaas way bannaan yihiin qofku mudaakaratu cilmi inuu ku soo jeedo masaalixulmuslimiin inuu ku soo jeedo danaha muslimiinta oo nabiga markaasoo kale waa kala fariisan jiray saxaabada waana kala sheekaysan jiray iyo sheekada ninka iyo haweentiisu sheekaysana iyo martiga tan loo sheekayna afartaas culummadu way ka soo reebaan wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanfatilu mid ka soo gadooma min salaati alkhadaati salaada subax xiina waqtiga yacrifu rajulu qofku uu garo karo jaliisow kan la fadhiya nabiga sala allahu calay wasalam salaada subax wuxuu ka soo gadoomi jiray marka qof walbaa garo karo qofka la fadhiya masaajida waqtigii saxaabada ama waqtigii nabiga waqtigii nabiga ma lahayn nal iyo faynuus mugdiyay aheyd waana cariishna wa ahaa masaajidku marka markii qofku qofka la fadhiya garo karo markaasuu ka bixi jira ma markaas waa mar iftiinkii faafay weeye wa kaana nabigu wuxuuna ahaa yaqra'u mid akhriya bisitiina lixdan aayadood ilal micati boqol aayadood ayuuna ku akhri jiray marka salaad lixdan aayadood lagu akhriyay ugu yaraan ilaa boqol oo laga baxay marka qofku qofka la fadhiya garan karo qofka xagga marayan uusan gara karin waxay tusaydaa laba shay waxa weeyaan shayga koobaad tusayda waxa weya in salaada awalkeeda markay dhalatay la galo salaada awalkeeda markii ay dhalatay in horay laga galay taas ayay tusaydaa iyo qiro dheer in la akhriyey waxay kaleeto oo laga fahmaa imaamku salaada markuu ka baxo inuu soo jeesto salaada markuu ka baxo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah markuu yihahdo kadib waa inuu soo jeestaa halkaasna waxaa tusayda wa kaana yanfatilu waa soo gadoomi jiray waa soo gadoomi jiray waa soo gadoomi jiray alxadiidu thaamin wاlarbacuun xadiidka afartan iyo sideedee marwin waxaa laga wariyay can caliyin radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma alkhandaq maalintii khandaq maalintii khandaq khandaq waxa weeyaan magaalada madiino weerar ay ku soo qaadeen kufaaris ba haysatay sanadii shanaad oo hijriyada ayay ahayd sanadii shanaad oo hijriyada ayaa waxa weeyaan quraysh iyo khadafaan iyo yahuud ciidan aad u fara badan oo toban kun ka badan ayaa waxa weeyaan magaalada isku hareereeyey oo bil ku dhowaadna ku hareeraysnaa magaalada madiino wa khaasatan dhanka waqooyi marka markii nabigu maqlay ciidamadaas aad u faraha badan oo ku soo socda ciidanka muslimiintu haystaanna uu ka yaryahay wax badan oo aysan waxweyn u dhikanmin nabiga sala allahu caleyh wasalam saxaabaduu la tashaday salmaan ulfarisi ayaa khuddo keenay lagu difaaco magaalada oo wuxuu yidhi tarajay ha la jeexo god weyn oo hoosna aad ugu dheer hoosna aada ugu dheer waxa weeyaan ballarkiisana uu weyn yahay ha la jeexo godkaas ayaa la jeexay marka la jeexay marka ciidankii markay yimaadeen way wareereen waana naxeen kufaartii wax alla wixii khudadii ay soo degsadeen iyo qorshe ay ku talagaleen halkaasuu ku fashilmay sababtoo ah ciidankii muslimiintu godka shishadiisay dhufays uga jiraan qofkii marka tartiibta godka u soo gala maaga ka soo bax dee waa la dilin oo ciidanaa ku jira si toosa ciidankiio weeraruna godkii uma soo geli karaan ilaa toddoba dhudhun ayaa hoos loo qoray ballaciisana waa la weynayey ballac aysan ka boodi karin cadowgu oo waxaweyn ciidankoo socda ama fardu aysan kasoo boodi karinaa laga dhigay sidaas darteeda siday u taagnaayeen u taagnaayeen markii waxaweyn ay soo gudbi waayeen ayaa bifadlillaahi ilaahay ciidamo ku salliday iyo malaa'ig iyo ciidamo aan loo jeedin markaasay carareen marka hal bil ku dhowaaday marka magaaladu hareeraysneed marka khandaq waa taas can caliyin radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yowma alkhandaq mala allaahu ilaahay ha ka buuxiyo qubuurahum qabriyaalkooda iyo wa buyuutahum guryahooda naaran dab alle ha ka buuxiyo kamaa shaqaluunaa siday nooga mashquuliyeen can isalaati alwustaa salaaddii fadliga badneed xataa kaabat ishamsu ilaa qoraxdii dhacday marka waxa weeyaan maadaama cadowgii magaalada ku hareeraysan yahay oo magaaladii lagu hareeraysan yahay muslimiintiina difaac ku jira nabiga iyo saxaabadu difaacaasay ku wada jireen marka salaatul khawfna markaas ka hor sooma degin oo qaabkii marka nabadgelyada lagu tukanayo loo tukan jiray maahana qaab kaloo markaas ka hor ummadda loo jideeyana ma jirin marka iyadoo loo jeedo oon la halmaamin oo la xasuusan yahay ayaa waxa weya salaadii casir la tuka waayey difaac lagu jiro daraaddeed ilaa haddii sidii loo tukan jiray caadi saf inta la galo la tuka tego inta hal mara soo gudbaanay dhammaynayaan muslimiinta iyadoon marka la halmaamin ayaa waxa weya salaadii waqtigeedii dhammaaday iyadoo loo jeedo oo la tukan waayey salaada casir markaasaa nabigu habaaray oo wuxuu yidhi mala allaahu ilaahay ka buuxiyo qubuurahum qabriyaalkooda iyo wa buyuutahum guryahooda naaran dab alle ha ka buuxiyo kamaa shaqaluunaa siday nooga mashquuliyeen can salaati alwustaa salaadii fadliga badneed alwusdaa waa mu'anathu awsat awsatu shayna waa khiyaaru shayga kan ugu fadliga badana leha awsat sida ilaahay yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasadaa sidaas darteed waxaan idinka dhignay ummad fadli badan ummad fadli badan ayaan idinka dhignay marka waxa weeyaan alwusdaa waa mu'anathu awsat waa salaadii fadliga badneed ilaa qoraxdu ka dhacday halkaas marka waxaa nooga caddaatay kufaarta in la habaaro naar lagu habaaro waxa weeyaan waxaan kaleeto ka faa-iidnay qofka daalimka ah markuu qofka madluumka habaarayo waxaa feecan inuu sheego sababta uu habaarayo sida qofkii aan ogeyn uusan u moodin inuu dulminayo ka gardaran yahay waa inuu yidhaahdo sidaas allaha yeelo maxaa yeele saasuu i yeelay nabigu markuu habaarayey wuxuu yidhi ilaahay qubuurahooda iyo guryahooda naara ka buuxiyo dembigaas aan ku habaarayno dhibaataday noo geysteenna waa mashquulinta inaga mashquuliyeen salaada marka qofka madluumka ee laga gardaran yahay ee daalimka habaaraya waxay tahay sunnadu u fiican sida ugu fiican inuu sheego dhibka uu geystay si qofkii maqlaa uu u fahmo qofkaanu qof laga gardaran yahay oo gar iyo xaq uleh inuu habaaro inuu yahay waxay kaloo ku tusaydaa salaada casir inay tahay salaada fadliga badan salaada qur-aanka alla ku sheegay xaafiduu cala asalawaat wa salaati alwusdaa wa quumuu lilaahi qaanitiin salaadaas waa laysku khilaafaa salaaday tahay aad ayaa layskugu khilaafaa laakiin xadiidkan wuxuu aada noo tusayaa inay tahay salaadaasu salaada casir lix iyo toban qowl ama toddoba iyo toban qowl ayaa waxa weeyaan ku jirta oo uu imaamu shawkani uu tafsiirka ku soo arooriyey marka toddoba iyo tobankaas madhab qowlka ugu raajaxsan oo u sawaabsan waxa weeye waxa weeyaan inay salaada casir tahay sababtoo ah salaada qoraxda dhiciddeeda ka horreyda waa salaada casir salaada casir weeye cali wuxuu yidhi waxaan u arki jirnay salaada subax xadiis bukhaariiyo muslim ah salaada subax ayaan u arki jirnay ilaa aan nabiga maqlay axzaab asagoo leh shaqalowna can salaati alwustaa salaati alcasri nabigoo leh ilaa aan maqlay markaasaan ogaanay oy caddaatay inay salaada subax tahay marka sidaas weeyaan amaa qowlkan dhahaya waxa weyan waa salaada subax waa salaada subax qowlka dhahaya waxa weeyaan qowlkaas adiladiisa sidaan kuma xoog dhamma adiladan xooggan lena ma ahan waxyaala loo ictimaado waxaa ugu xoog badan in la yidhaahdo caaisho ayaa tiri waxa weeyaan salaati lwusdaada inay tahay salaada subax inay tahay oo marka aqwaal sidaas oo kalea loo ictimaada aqwaal adu calaa kulli xaal xoog leh ma ahan ma ahan aqwaal xoog leh oomase adila xadiis axaadiis sidaan oo kale u sugan ee xooggan oo kale leh oo mucaaraday karta axaadiistan ma jirto wa fii lafdin limuslim waxaa ku sugnaa shaqaluna waa naga mashquuliyeen can salaati lwustaa salaadii fadliga badneed salaat alcasri oo salaada casir ah uma sallaaha nabigu waa tukaday salaadii casir bayna almaqribi maqribka iyo walcishaa cishaa inta udhaxayda meeshaas mudaaf ayaa ka xadfan marka labaa mudaaf kee lasoo qadarin bayna salaati almaqrib salaadii maqrib iyo walcishaai wa salaati alcishaa salaada cishe salaada maqrib markuu tukaday iyo salaada cishe markuu tukaday inta udhaxayduu tukaday casirkii markaas waxay noqonaydaa salaadii faa'itada ahayd oo tagtay iyo salaadii xaadirada ahayd oo waqtigeedu joogay inuu nabigu hormariyey midii xaadirada ahayd oo waqtigeedu joogay oo midii tagto qallada ahayd uu dib mariyey saasaa ka imaan lahayd mase waxaa lasoo qadaraya in la yidhaahdo huma sallaaha nabigu waa tukaday casirkii bayna waqti almaqribi waqtiga maqribku galo qoraxdu dhacdo iyo walcishaai waa waqti lcishaai waqtiga cishaa inta udhaxayda haddii saas la yidhaahdana waxa weeyaan kama dhalanaydo inuu maqribkii hormariyey ee casirkii uu inta tukaday qoraxdu markay dhacdo maqribkii la joogo uu maqribkii markuu casirkii tukado kadib uu maqribkii tukaday sidaas dambaana raajix ah sida saxiixa ah waxay tahay uma sallaaha waa tukaday bayna waqti lmaqrib wey maahan salaadii maqrib iyo cishaa inta udhaxaydu tukaday maahan waqtiga maqribku galay oo qoraxdu dhacday iyo wal cishaai waqtiga cishaha inta udhaxayduu tukaday markii qoraxdii dhacday salaada casiruu nabigu tukaday oo qallada ah kadibna midii xaadirada ahayd oo maqribka ahayd ayuu tukaday kadib ceshihii tukaday saas inay tahayna xadiiska soo socdo oo jaabir ibni cabdillaahi xadiiskaasa insha allahu noo caday doono sidaasuu u cadday doonaa walahu waxaa u sugnaaday muslim can cabdillaahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi xabasalmushrikuuna mushrikiinta ayaa xabiseen rasuulallahi rasuulka aleh sala allahu alay waslm can salaati alcasri ka xabiseen salaadaasuu ka tuka waayey xata axmarat ishamsu ilaa qoraxdu gaduudatay aw isfarad ama ay jaalle noqotay ama ay jaalle noqotay oo ay jaalla jaalle noqotay faqaala rasulullah rasuulka allah yidhi sala allahu alay slam shaqaluna waa naga mashquuliyeen can salaati alwusdaa salaaday fadliga badneed salaati alcasri oo salaada casir ah mel allahu allah ka buuxiyo ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum qabriyaalkooda naara naar allah ka buuxiyo ilaahay naara ka buuxiyo ow xasha allahu allah ku cubo ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum qabriyaalkooda naara dab xadiidkii caliyo hore wuxuu yidhi shaqaluuna can salaati alwustaa xataa kaabat ishamsu ilaa qoraxdu ka dhacday uu sheegay kanuna wuxuu leeyahay oo cabdullahi bn mascuud xabasa almushrikuuna mushrikiinta xabiseen rasuul allahi sala allahu alay waslam can salaati alcasri xata xmarat ishamsu ilaa qoraxdu gaduudatay uu leeyahy aw isfarad oo waxaad moodaa qoraxda un gaduudkeeda ama jaallaheeda ayaa mashquulkaasu ku dhammaaday laakiin qoraxdu kama dhicin xadiidka hore lakiin wuxuu lahaa waa dhacday see laysku waafajin laba qowl ayay leeyihiin culummadu in la isku waafajiyo in la yidhaahdo waxa weeyaan laba maalmood ay arrintu aheed laba maal ilaa bil dhan ayaa waxa weeyaan hareerayntu ay socotay bil dhan ayay muslimiintu ku hareeraysnaayeen marka maalinna qoraxda waa dhacday oo markii qoraxdu dhacday kadib casirka la tukaday oo waqti looma helin ka hor maalinna qoraxdu iyadoon dhicin ayaa shuqligii iyo mashquulkii dhammaaday markaasaa qoraxdiio sii dhacayda la tukaday qowl waa qowlkaas iyo in la yidhaahdo maye waa isku maalin laakiin mashquulkii wuxuu dhammaaday qoraxda oo sii dhacaydo boorboor yeelatay waxa weeyaan intii lagu mashquulsanaa weysaqaadka iyo diyaargarowga ayaana qoraxdii dhacday ee bacd almaqriba bacd almaqriba la tukada macna qoraxda markay dhacday kadib aa la tukaday labadaas qowlaa jirta sida sheekh maxamed ibn saalix uthaymiin uu yidhi faqiihu zamaan labadaas qowlaa la yidhahdaa in la yidhaahdo laba maalmood weeye maalinna qoraxdu way dhacday marka qoraxda dhacday kadib casriga la tukaday oo waa xadiidkii cabdcali ibn abi daalib maalinna waxa weeyaan way ka mashquuliyeen salaada ilaa qoraxda ay gaduudatay markaasaa shuqligii dhammaaday markaasaa waxa weeyaan la tukaday iyadoo qoraxdu weli dhicin mideeda kale xadiidkan waxaa aada u ictimaadaa culammada diida in xadiidka lagu wariyo macna riwaayatun bilmacna sababtoo ah cabdullaahi waxa weye in mascuud xadiiskiisa waxaa ku jirta fiira laba lafdiyuu ku shakiyey mala allaahu ajwaafahum iyo xasha allaahu marka mala allahu iyo xasha allaahu waa isku macno laakiin lafdigaa kala duwan maadaama lafdigu kala duwan yahay labadii lafdiba wuu ku dhawaaqay ee mid kuma gaabsan haddiina ay bannaanaa laheed in waxa weeyaan lagu gaabsado haddii in lagu gaabsado waxa weeyaan mid kamidu iskaga gaabsana hadday banaanaa laheed alriwaayatu bilmacna ilaa labada lafdi waa isku macno laakiin lafdigii nabiga maadaama uu labadooda ku shakiyay miduu yahay ku taraduday labadiiba wuu sheegay waqtiga sidaasu dhacayday marka waxaan nidhi oo qoraxdu ay dhacday ilaa aan la tukan waxa weya waa intaan salaatulqowf la soo dejin laakiin markii salaatulqowf lasoo dejiyey kadib ma banaane in waqtiga laga saaro salaada oo waa in la tukado waqtigeeda ilaa si kasta ayaa loo tukan karaa markaas alxadiiu taasic wlarbacuun xadiidka afartan iyo sagaale marwiyin waxaa laga wari can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cabaas actama nabiyu nabiga dib u dhigay sala allahu caleyh wasalam salaadii ceshaha actama nabiyu ay dakhala fi lcatamati nabiga salaadii ceshaha ayuu wuxuu geliyey mugdigii mugdigii waxaa loola jeeda ceshihuu dib u dhigay actama nabiyu nabiga ceshaha dib u dhigay sala allahu caleyh wasalama fakharaja cumaru cumara soo baxay faqaala wuxuu yidhi asalaata salli salaata salaata tuko yaa rasuul allahi rasuulka allow raqada naasu raqada way hurdeen annisaau haweenkii iyo wasibyaanu carruurtii fakharaja waa soo baxay rasuululahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam yaqduru xaaluu dhibcayo yaquulu xaaluu leeyahay lowlaa ana shuqa inaan dhibayo haddaysan jiri lahayn calaa ummati ummadayda ow cala naasi dadka la amartuhum waan amri lahaa bi haadihi salaati salaadan ceshaha haadihi saacata saacaddan xadiidkan cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alay wasalam ceshaha ayuu dib u dhigay actama nabiyu nabigaa dib u dhigay sala allahu alay wasalam ceshaha ey akhara alcishaaa waayo akhara salaata alcishaa salaada ceshuu dib u dhigay waana annagii soo marnay inay sunno tahay oo macnaha ay ajar badan tahay salaada ceshaha in dib loo dhigo inay ajar badan tahay fa kharaja cumar cumaraa soo baxay fa qaala wuxuu yidhi asalaata salaada tuko yaa rasuulallahi rasuulka allow taasuna waxay ku tusaydaa qofka mafduulka ah oo laga fadliga badan yahay kan faadilkaah ee ka fadliga badan inuu mararka gobol baraa baraaruji karo inuu baraarujiyo inay sunno tahay oo ay u bannaan tahay waxay kaloo ku tusaydaa qof jamaacada ka mid oon mu-adinka ahayn imaamka inuu dhihi karo natuji waqtigii waa la joogaaho waa la daahaye natuji inuu dhihi karo oo saxaabadu dhihi jireen nabiga sidaasay tusaydaa hadda buuqna lama rabo in jamaacada laska qaylan wara natujiya mar kastana layska buuq lama rabo laakiin markii sidaasoo kale arrin culaysa la dareemo jamaacadu hoogaa daahsatay in la dhihi karo imaamka natuji saasay tusaydaa waxay kaloo ku tusaydaa waxa weeyaan cumar ibn lkhadaab dadaalkiisa iyo wanaagiisa fakharaja cumar aa soo baxay faqala wuxuu yihi salli asalaata salaada tukodhe asalaata ay salli salaata salaada tuko yaa rasuul allah raqada nisaau wasibyaanu caruurta iyo haweenka waa hurdeen taasna waxay ku tusaydaa waxa weeyaan saxaabada gabdhahooda caruurtoodu inay jamaacada soo xaadiri jireen xataa ceshaha ooy nabiga la tukan jireen sala allahu alay wasalam taasuna waa fadiilada ay lahaayeen siday ugu dadaali jireen waxa weeyaan salaadaha iyo cibaadada xirsiga ay lahaayeen ayay taasuna kutusaydaa fakharaja waa soo baxay rasuululahi rasuulka ale sala allahu alay slam yaqduru xaalu dhibcayo yaquulu xaalu leeya lowlaa an ashuqa lowla almashaqa dhibaato haddaysan jiri lahayn calaa ummati aan dhibayo ow cala naasi dadkaan dhibayo la amartum aan amri la bisalaati bi haadihi salaati salaadan oo ceshaha ah haadihi saacata saacadan oo dambe halkaasna waxay tusaydaa kow salaada ceshaha waqtiga in dib loogu dhigaa inay sii fadli badan tahay waxay kaloo tusaydaa qaacidada ah almashaqatu tajlibu taysiir almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiidaa fududayn oo waxa weeyaan haddii dibdhigidda waxa weyan fadiila ku jirta laakiin mashaqa ku jirta mar hadday mashaqadu ku jirto waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa jalbu lmaslaxa waxaa la yidhahdaa dafcu lmashaqa muqadamun calaa jalbi lmaslaxa waxa weeyaan maslaxada soo jiidashadiisa waxaa laga horeeya dafcu lmafsada ow dafcu lmashaqa dhibka difaacidiisa marka maadaama dhib uu ku jiro maslaxada ku jirta waxaa laga hormarinayaa dhibkaas in dadka laga ilaaliyo taasaa ka horeyda qaacidaduna sidaas weeye qaacidaduna sidaas weeye marka dhibka ku jira dartiis ayaa maslaxadii ku jirtay looga layskaga daynaya mar haddii laakiin haddii dad oo aan isdhibsayn oo yar ay yihiin jamaacada oo dib dhiga kara oo waxa weeyaan way inay dib dhigtaana u fadli badan ama qofkii markaas aan jamaaco haysan oo keligiis meel duura jooga oo kaleeto ama keligiis xabsi ku jiro oo kale koox meel isla joogtoon oo dad kale u imaahayn oo hadday dib dhigtaan aan ku dhibtoonay calaa kulli xaal dibdhigu saas u ajar badan yahin laakiin mashaqada iyo hadday iska hor yimaadaan iyo maslaxadaas mashaqadan difaacideeda ayaa la hormarinaya halkan waxaa ka gelaynaa baabun hada kan baabun waa baab fii shayin shay u baab yahay min makruuhaati salaati salaada waxyaalaha lagu noqo ka mid ah baabkaas shaarixa iska leeyahay matnigu ma laha alxadiidu alkhamsuun xadiiska konton ee marwiin waxaa la weri can caishata radia allahu canha can inabiy nabiga ka wareeda sala allahu caleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi idaa qiimat asalaa salaada haddii la aqimo waxadara alcashaau cashadiina ay timaado fabda-u bilaaba bilcashaai cashaha wa can ibni cumar waxa laga wariya naxwi mid lamida caaisha xadiidkan ay nabiga ka wareeda nabiga waxay leeyahay sala allahu caleyh wasalam salaada haddii la aqimo asalaa asha ku jirtaa waa cahdiyo sidaasuu yidhi ibnu daqiiq ulciid kitaabkiisa ixkaam laxkaam waa cahdiyo macnaheeda waa cahdi waxa weeyaan waa al salaad la yaqaanay ku dhacayda weeye salaad la yaqaano oo waa salaadee waa salaada maqrib ashaanu jinsiye maahane salaad la yaqaan ayay ku dhacaydaa asalaah asha ku jirtaa oo ah salaada maqribka waxaana u daliila riwaayadda bukhaariga oo uu yidhi fabda-uu qabla an tusallu lmaqriba fabda-uu bilaaba cuntada qabla an tusallu lmaqrib intaadnaan maqribka tukan marka maqribka udhacay riwayad kaloo saxiixana idaa wadica alcashaau cashada marka lasoo dhigo wa axadukum saa'imun qof idinka midana uu sooman yahay marka waqtiga la sooman yahay oo cuntada lasoo dhigana waa maqribkii marka salaada haddii la aqimo oo maqribka cashadiina lasoo dhigo fabda-uu bilcashaa cashada bilaaba salaadaha kale marka maxay yihiin xuunkoodu salaadaha kaletana sidaa culummadu ay u badan yihiin waa la mid oo waa la ilxaaqinaya waa la haleeshiinaya laba meeloodaa laga haleeshiin lafdi caam ah oo kaleeto soo arooray oo xadiiska caaisha soo socdo muslim waxa weeyaan lafdi caamha ku jiro cumuum a ku jira laa salaata bixadrati dacaamha ku jira laa salaata laaduna waa naafiya salaatana waa nakira waxa weye nakira fii siyaaqi nafyina tacum marka cumuumka ayu salaad kasta oo la ogol yahay ma jirto iyadoo cunta taallo halkaas lafdigaas cumuumkaa salaadihi o dhan aan soo gelaya oo lafdiga halkaasa laga haleeshiinaya xagga macnahana waa la haleeshiin oo salaadan maqrib sababta la leeyahay cuntada ha laga hormariyo waxay tahay oo cuntada la hormariyo culummadu waxay yidhaahdeen cilada waa cilo mafhuumaah oo la garanayo waa tashawuf qofka naftiisa oo u hilowsan cuntada qofka naftiisa tashawufu nafsi weeye ila dacaam qofka naftiisa ayaa waxay u hilowsan tahay oo u hamuun qabtaa cuntada marka cuntadaas oo naftu ay damacu uga jiro waxay keenaydaa qofkii qalbigiisii la rabay inuu soo xaadiro oo salaada ku tadaburo oo ku khushuuco waxa weeye khushuuci in la waayo ilaa qofku laba qalbi ma leh oo qalbigiisu halkaas cuntada xaggeeda aado haddee khushuucuna waa salaada ruuxdeedii waa shaygii ugu qaalisanaa taasaa marka waxay keenaydaa salaada shaygii ugu qaalisanaa in la waayo iyo waqtiga awalkiisa in la waayo hadday iscaaridaan waxa weya waqtiga awalkiisa ayaa laga harayaa cuntaduu qofku cunayaa cuntada markuu cuno kadib uu salaada tukanaya xataa jamaacadu hadday ku seegaydo waxa weya jamaacadii inuu la tukado salaadiina aysan khushuuc lahayn salaadiina aysan khushuuc lahayn iyo inuu hadhow intaa cuntadiisa cuno salaad khushuuc la tukado waxa feecan waa inuu salaad khushuuc la tukado maxaa yeelay salaada sideedaba addoonka waxaa loo qoraa o ajar looga qoraa waa inta naftiisu xasuusan tahay laysa lilcabdi min salaatii ilaa maa caqal xadiis macnahaas tusaya musnadka imaam axmed ayuu ku sugan yahay marka tashawufu nafsi ila adacaam nafta u hilowsan oo waxa weeyaan u hamuunka qabta cuntada daraaddeed cilladaas darteed ayaa dib loogu dhigayaa salaada waxay leeyihin marka culummadu ciladaasuna gooni kuma ahan maqrib keliya maqribka uun qofkii sooman waa la ogyahay inay ciladaasu jirto badanaaba laakiin qofkii gaajoon oo cunto loo soo dhiga salaad kastoo la joogo waa isku mid marka salaadaha kaleetana sidaasay ugu xugun yihiin xagga lafdigana lafdigaas cumuumkaa ay ka waafaqayaan xagga macnahana way ciladii way taagan tahay waalxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman qaacidaduna waxay leedaha xukunku ciladiisu la wareegaa mar kastoo xukunkii ciladii la helo waa in xukunkii la helo mar kastoo qofka naftiisa cuntada ay raacaydo oo waxa weeyaan cuntadaas damac uga jiro xukunkii waa in la helaa oo salaada dib loo dhiga oo cuntada la hormariya xadiidka marka waxaan ka faa'iidnay haddii salaada la aqimo cuntadana lasoo dhigo cuntada la hormarinaya laba shardi ayay leedahay shardiga koowaad waa inaan waqtigu tegayn haddii waqtigii wax yaru ka hareen ma banaana in cunto la bilaaba waa in waqtiga salaada lagu tukadaa shardiga labaad waa in qofka cuntada u baahan yahay haduusan cuntadiiba rabinba waxa weeyaan cuntada un iska cuno iska ag fadhiiso ma ahan marka labadaa shardi ay leedahay haddii labadaa shardi la helo oo qofka cuntadii u baahan yahay waqtigiina baaqi yahay waa in la cuno wuxuu kala tusayaa inay ka mid tahay acdaarta jamaacada qofku uga dib mari karo cunto haddii loo soo dhigo cuntadiisu cunin xataa jamacada hadday seegto cudurdaaruna haysta laakiin waxaa shardiga inuusan caado ka dhiganoo mar kastoo uun salaad lasoo la tukan rabo uusan cunto ku aadsan haddii salaadaha xataa hal salaadoo ka mido mar kastoo la tukan rabo cuntadiisu ay ku aadan tahay waa qalataas taas lagama yeelayo laakiin mar maray isku soo aadayaan markaas ay isku soo aadaan cudurdaaru haysta haday xataa jamaacadu seegto maxaa yeelay salaada shayga ugu qiimaha badnaayo weynayaa qofka oo ah khushuuci alxadiiu alxaadi walhamsuuna xadiiska konton iyo koob weli muslim waxa u sugnaaday can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay laa salaata salaad kaamilatun mid kaamila ma ahaanin bixatrati dacaami cunto meelay taallo walaa salaata salaadna ma ahaanin walxaal huwa qofkii yudaaficuhu ay qofka soo riixayaan alahbathani labadii xumxuma xadiiskana nabigaasna wuxuu leey salaadu ma ahaanin marka laa salaata saxiixatun in lasoo qadaro iyo kaamila labadaas in lasoo qadaro inkastoo aysan xagga luqada carabiga ku fiicnayn oo waxa weeyaan khabarka badanaaba koon caamaha fiican in lasoo qadaro laa salaata salaad haabitatun saas oo kale kaa-inatun haabitatun waaqicatun saas oo kale a sidan saxidaa tahay laakiin macnahana un lagu soo dhoweeyahoo dadka inay ku fahmaan in kaamil ama saxiix lasoo qadaro lakiin luqada may laa salaata salaad haabitatun mid suganba ma ahan ma ansaxaydo markaas haddii la yidhaahdo oo loola jeedo ma ansaxaydo thaabita waa lasoo qadari karaa laakiin haddii laleeyahay waa ansaxayda laakiin waa laga fiican yahay waa in kaamila lasoo qadaraa laa salaata salaad kaamilatu mid kaamila ma ahaanin bixatrati dacaam cunta meelay taallo walaa salaata salaadna ma ahaanin mid ansaxayda walxaal huwa qofkii yudaafic ay soo riixriixayaan al akhbathan labada xumxuma labada akhbath waxaa loola jeedaa kaadida iyo saxra iyadoo qofka soo riixayaan ay kasoo baxsanayaan cuntada marka waa ka soo hadalnay cunto mar hadday timaado laba shardi waqtiguna uusan tegaynin qofkuna cuntada u baahan yahay oo rabo inuu cuno waxa weeyaan sida feecan waa in qofku uu cuntada cuno salaadana dib u dhigo sidaasaa sunnadii ah hadduu salaadii tukadana salaaduna ansaxayda waxaa soo haray qofkiio kaadi iyo saxara haydo oo laba loo kala qaadaya in qofka waxa weeyaan uusanba waxa weeyaan xaalad adag uu taagan yahay uusan isku celi karinoo waxa weeyaan uusan xataa xuduuddii salaada ilaali karin oo arkaantii iyo uusan dhammaystiri karin markaas marka horena uma banaano isagoo saasa inuu salaada galo hadduu saas ku galana salaadaas maba ansaxaydo marka hore inuu gala uma banaana mana ansaxaydo haddii isagoon kaadiya saxar hadda dhibaynin inta galo ay qabtaanuu salaadii sixi waayo ilaali waayo arkaanteediina inuu ka baxaa waajibkuma umana banaano inuu kusii jiro hadduu kusii jirana uma ansaxaydo waa xaaraan hadday laakiin hayaan uusanna waxa weeyaan qofki isceli karo oo uu salaadii miisaami karo arkaantii iyo khushuuceedii uu ilaali karo waxa weeyaan waa laga fiican yahay waana karaahiyo inuu saas ku tukada marba hadday kaadi isxarhaydo waxaa la rabaa inuu soo xaaje guto kadib tukado hadday xaaje qabatana qofku inuu jamaacada cilo uga dib maru xataa haysta hadday xataa jamaacadu seegto maxaa yeelay khushuucii salaada ugu qaymaha badnaa ayuu weynaya qofku haddii kaadi isxara dhibaya culammadu waxay dhahdaan wax kasta oo la mida oo qofka waxa weeyaan khushuuca seejinayana waa ku xugun kaajo daran hadday haydo oon daran hadduu hayo waa lamid waa lamid baabu awqaati nahyi nahyiga waqtiyaalkiisi haadaa maxalu halkaan waxaan ka gelaynaa waqtiyaal oo la reebay in la tukado waqtiyaalkaas waa lix waqti lix waqti weeye lixdaas bau arki doonaa insha allah alxadiiث الثaanي والhamsuun xadiiska konton iyo labain marwin waxaa laga weriya can cabdillaahi bni cabaasin radi allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi shahida waxay sheegeen shahida bimacnaa akhbara ow aclamani shahida waxay ii sheegeen ama waxay i ogeysiiyeen shahida cindi agteyda shahida cindi agteyda waxay ka sheegeen rijaalun rag raggaasoo mardiyuuna raalli laga yahay waxay ka markhaati kaceen ma ahan siduu xaafid ibnu xajar fatxubaariga shahida waxay ka markhaati kaceen ma ahane waa shahida waxay ii sheegeen cindi agteyda rijaalun rag raggaasoo mardiyuuna raalli laga yahay wa ardaahum kan loogu raalli ahaanshaha badan yahan cindi agteyda cumaru cumar weeye ana rasuulallahi rasuulka alla sala allahu alay slam nahaa inuu reebay can salaati salaad bacda subxi salaada subax ka gadaal bacda subxi maxaa hadda loola jeeda ma bacda waqti bacda duluuci fajr miyaa loola jeeda ama bacda waqti subxi miyaa loola jeeda mase bacda salaati subxi bacda salaati subxi yaa loola jeeda waxaa caddaynaya xadiiska abi saciidin alkhudriy oo muslimka ayaa caddaynaya oo leh bacda salaati alcasri dhahaya bacda salaati alfajri uu leeyay marka waa bacda subxi ay bacda salaati subxi salaada subax marka la tukado kadib nabigu waa reebay waa reebay xadiiskaas caddaynaya muslim oo ku yaala sideed boqol labaatan iyo toddoba raqamka ah ee saxix muslimka kaasaa diida nahaa nabigu waa reebay cani salaati salaad in la tukado bacda subxi salaada subax ka gadaal xataa tadluca shamsu qoraxdu intay ka soo dhalato wa bacda alcasri wa bacda salaati alcasri salaada casri ka gadaalna nabigu waa reebay waqtiga casirka maahan waa salaada marka la tukado kadib xataa taqruba intay ka dhacdo qoraxdu iyo waa fii macnaha waxa ku macna oo min alxadiid xadiid ah halkaas laba waqtiyana marka ku ogaanay oo nabigu diiday labadaas waqti waxa weya salaada subax marka la tukado ka gadaal nabigu waa diiday in salaad la tukado ilaa qoraxdu ka dhacaydo ee qoraxdu ka soo baxaydo salaada casri marka la tukadana nabigu waa diiday ilaa qoraxdu ka dhacaydo laba waqtiyan taas ku haysana alxadiidu thalith walkhamsuun xadiiska konton iyo saddex marwiin waxaa laga wariyay can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can rasuulilahi rasuulka alluu ka wariyey sala allahu alay wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi laa salaata salaadu ma ahanin bacda subxi bacda salaati subxi wey salaada subax ka gadaal riwaayadda muslimaa saas caddaynayda xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxdu ay ka kor noqoto waa waqti saddexaad qoraxd kii hore wuxuu ahaa qoraxdu ilaa ay ka soo baxdo salaadu ma banaana mar haddii salaada subax la tukada ilay ka soo baxaydo waqtiguu ahaa halkan waa waqti saddexaad oo waa maxay marka ay qoraxdu soo baxdo ilaa ay ka kor noqaydo oo ilaa saddex mitir oo kale waxay yidhahdaan waran qadarkiis waran carbeed qadarkiis waa saddex mitir camal oo kale ilaa ay ka kor noqonaydo ma banaana walaa salaata salaaduna ma ahaanin bacda alcasri bacda salaati alcasri salaada casri ka gadaal xataa taqiiba shamsi qoraxda ilaa ay ka qarsoomaydo qoraxdu markay dhacaydo waqtigay aheed ilaa salaada casir ilaa dhicidda laga gaaro haddana markaas ay dhacaydana waa xaaraan ilaa ay ka qarsoomayda waa waqti afraad marka afar waqti aan halkaas ku haysanaa afar waqti aan halkaas ku haysanaa afar waqti aan halkaas ku haysanaa afar waqti aan haysanaa waxaad ku dartaa salaada subax markay dhalato salaada subax markay dhalato ku dar markay salaada subax dhalato ilaa marka salaada subax la tukanayana laba ragcad bisaa la ogoliyo oo xadiiska sunanka ayaa tusaya cabdullahi bni cumar laa salaata bacda alfajri fajarka dhalashadiisa ka gadaan salaad kale lama ogola ilaa sajdatayna laba ragca maahan laba ragcaoo sunnaahoo salaada subax ka horeyda kaliyaha tukan kartaa mar haddii la adimo salaada subax kaasna waa waqti shanaad waqti lixaad ayaa jira oo nabigu diiday kaasna waxaa tusaya xadiiska cuqbata ibni caamir oo saxiix muslimka oo uu dhahayay halaathu saacaatin saddex saacadood nahaana waa naga reebay rasuulullahi rasuulka ale sala allahu caleyh wasalam waa waqti aad u yar wuxuu yidhi an nusaliya inaan tukanno fiihina dhexdooda saddex waqti nabigu waa naga reebay wa an naqbura inaan aasno fiihina dhexdooda mowtaana dadka naga dhintayna nabigu waa naga reebay ixdaa middood waxa weeye xiina waqtiga yaquumu uu istaago qaa'imu dahirati maalin weynka midka istaaga marka qoraxda cirka dhex bartankiisa maraydo oo socodkeedu uu inuu joogsaday aad u malaynaydo waxa weeyaan bixasmi naadir biictibaari naadir qofka fiirina wuxuu mooda qoraxda inay taagan tahay ilaa waa waqtiga cirka dhex bartankiisa ay isku aadido waqtigaas nabigu waa naga reebay marka waqtigaasna waa waqti yar waa intay ka suulaydo dhanka ay u dhacdo ay u leexanaydo lixdaas waqtigaa nabigu diiday salaada subax fajarka markuu dhasho la aadimo adinka dambe iyo salaada subax tukashadeeda inta udhaxayda laba ragcad bisaa la ogoliy salaada subax marka la tukado ilaa ay ka soo baxaydana lamaba ogola salaada subax marka la tukado ilaa ay ka soo baxaydo waa labo qoraxdu markay soo baxaydana lama ogola ilaa ay ka kor noqoto wadan waran qadarkiisa qoraxdu markay cirka dhex bartankiisa ay timaado cinda alistiwaana lama ogola ilaa ay dhinacay u dhacdo u leexato oo duurka waqtigiisu galo salaada casir markii la tukadana lama ogola ilaa ay ka dhacaydo markay dhacaydana lama ogola ilaa ay ka wada qarsoonto waa lix waqti marka lixdaas waqti waxaa laga soo reebaa waxaa laga soo reebaa waqti iyo makaan waqtiga laga soo reebaa waa yowm ljumuca maalinta jumcada ah maalinta jumcada ah ayada cinda alistiwa waa laiska tukan karaa taas waxaa tusaya xadiiskii salmaan alfarisi radia allahu tacaala canhu ayaa tusaya xadiiskaas ayaa tusaya oo bukhaari ku yaala sideed boqol sideetan iyo saddex oo caddaynaya maalinta jumcadaa salaada wax manciya ma jiraan ilaa khadiibka soo bixidiis maan marka khadiibku soo galo soo gelidiisa oo la arko khadiibkiiyo soo galay markaasaa la joojina sidaasuu nabiga sala allahu alay sl xadiiskaas ku sugan maalinta jumcada marka waqti kasta waa la tukan karaa makaanna waa laga soo reebaya makaanka laga soo reebayaa waxa weeye maka almukarama maka almukarama xarasaha allahu ilaahay hawaardiyeeyo maka almukarama qofka jooga waqti kasta waa tukan karaa kaasna xadiiskii jubayr ibnu mutcim ayaa tusaya ibnu maaja ayuu ku sugan yahay kun iyo laba boqol konton iyo afar raqamka uga sugan yahay marka labadaas ayaa laga soo reebayaa baabu qadaa'i alfawaa'iti salaadihii tagay qalladooda iyo wa tartiibihaa iyo sida loo kala hormarinayo aan halkaa inanka gelaynaa alxadiidu araabic walhamsuun xadiiska konton iyo afray marwiin waxaa la weri can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana cumar bna alkhadaab radia allahu canhu jaa waa yimid yowma alkhandaq maalintii khandaq maalintii khandaq ayuu yimid bacda maa qarabat shamsu qoraxdu markay dhacday ka gadaal ayuu yimid qoraxdu markay dhacday ka gadaal fa jacala wuxuu gudagalay cumar yasubu inuu caayo kufaara qurayshin gaaladii quraysheed wa qaala wuxuuna yidhi yaa rasuul allahi rasuulka allow maa kitu ma aanan ku sigan usalli inaan tukado alcasr casirka xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdu ku sigatay taqrubu inay dhacdo ilaa qoraxdii dhicid ku sigatay waxa weeyaan maalintii oo waxa weeyaan salaadii casir ma aanan tukan ilaa qoraxda ay ku sigatay maahan inay ka dhacday marka macnaheeda waxa weeyaan cumar gaaladu way ka mashquuliyeen salaadii ilaa ay ka gaadatay qoraxdii oy dhici tagtay marka iyadoon weli dhicin ayuu tukaday cumar faqaala nabi nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam wallaahi allan ku dhaartee maa sallaytuhaa anigu maba tukanba anigu maba aanan tukan saasuu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam maba aanan tukan ayuu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam maba aanan tukan ayuu yidhi marka cumarna wuxuu tukaday way ka mashquuliyeen ilaa qoraxdu dhicid ay ku sigatay nabigana sala allahu alay slam waaba ka dhacdayba saasay kala tahay maxaa yeele fiiri wuxuu kuleeyahay cumar wa qaala wuxu uhi ya rasuula allahi rasuulka allow maa kitu maba ku sigan oo kumaba dhowaanba usalli inaan tukado alcasra xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdii ay ku sigatay taqruub inay dhacdo qoraxdii waa iga dhici tagtay marka kamana dhicin waa ku sigatay laakiin kama dhicin waa cumar marka intaysan dhicin uu tukaday faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu caleyh wasalam wallaahi allan ku dhaartay maa sallaytu anugu maba tukanba anugu casirkii waaba qoraxda iga dhacdo ma tukan halkaas marka waxaan ka faa'iidnay gaalada in la caayi karo waxa weeyaan afxumo wixii aan ahayn afxumaha dee islaamku marna ma ogola laakiin si kale in la caayo la habaaro inay bannaantay la cumar waa caayeen nabiguna waa ku sugay oo kama inkirin waxaan kaloo ogaanay qofkaas waxa weeyaan muslimka ah ee murugsane murugadu hayda in laga fududeeyo oo hadde markii uu murugadaas nabigu ka dareemay nabigu wuxuu ku yidhi aniga maba tukanba marka taasuna murugadii wax badan ka fududaynada cumar qaala wuxuu yidhi jaabir ibn cabdillahi faqumnaa waa istaagnay ilaa budxaana budxaan waa waadi ku yaalla magaalada madiino waadigaas xaggiisaan u istaagnay fatawada'a nabigiyaa u weyse qaatay lisalaati salaadii watawada'na waa weyse qaadanay lahaa salaadian u weyse qaadanay fa salla alcasra casirkiyaa nabigu tukaday bacda maa garabat ishamsu qoraxdu markay dhacday kadib uu tukaday huma markaas kadib ayuu sallaa tukaday bacdaha casirka ka gadaal almaqriba maqrib marka xadiiskan waa cad yahay sariixuu ku yahay salaadii qadada aheed iyo salaadii waqtigeeda la joogay in la hormariyey midii qadaba aheed marka markaad salaad qallaa inaad tukato aad rabto iyo midda waqtigeedu joogo waxaad hormarinaysaa midda qadaha ah haddaan markaas midda oo waqtigeedu joogo haddee jamaaco kale aadan la tukayn oo waqtigeedu ku dhaafayn haddii haddii tii la galo laazim markaas waxaa kugu ah inaad midaan la tukato marka hore laakiin haddii khiyaar aad ku kala hormarido aad adigu leedahay waxaa horeyda midda qadadaa waqtigeeduna waa inuusan tegayn haddii waqtigu tegaayo midda waqtigeedu joogaa la tukanaya sababtoo laba qada isla noqonayan markaas xadiiskan wuxuu ku cadyahay salaad casir inay nabiga ka tagtay sala allahu caleyh wasalam cudurdaaruuna lahaa nabigu oo maba awoodin inuu tukadaba qofkana ilaahay kumaba adoonsan wuxuusan awoodin ilaa gaaladiiyo halkaas kala soo horjeeda waran iyo seef ilaahayna markaas ka hor ma u jidaynin salaatulqoof qaabkeeda in loo tukado waxa weeyaan marka mana halmaamin kamana hurdin laakiin waa awoodi waa inuu tukado salaadii marka aan lana hur lagana hurdin lana awoodi salaaddii aan lana laga hurdin lana halmaamin laakiin la awoodi waayo in lasoo tukado xadiisku nas ku yahay oo la qalleeyo laba saddex salaadood marka khilaaf ma laha salaadii la halmaamay in lasoo qalleeyo waa xadiis saxiixay leedahay war ma laha mar alla laakiin marka aad xasuusataad hore ka tukey oo kuma banaana inaad tirado hadhow salaada soo socotaan ku dari doonaa dibaan ka qallay doona ma banaana waqtigeedu waa markaad xasuusato salaadii laga hurdana in lasoo qadayo khilaaf ma laha waqtiga aad hurdada ka kacdo ayaadna tukani dhihimaydi salaadaha soo socdaan ku daraya salaadan oo qofku uu awoodi waayey inuu tukado waxa weeyaan ayadana in lasoo qadayo khilaaf ma laho waa tana laakiin ciladii markaas jirtay oo nabigu la awoodi waayo waa suushay sababtoo ah salaatulqowf markaas lama jidayn kadib salaatulqowf aa la jideeyey qofku marka mar walba waa awooda marka hadda inuu tukado cadow kastoo kugu hareeraysan sidaada iskaga tukan waxaa soo hartay salaad qofku uusan cudurdaar u lahayn uusan halmaamin uusan ka hurdin oo uu ka suga tegay qof taarku salaad iska noqday hadhow ma soo qallayna masaladaas khilaafaa ku jira culummada agarkoodu waxay ku tageen in lasoo qalleeyo imaam nawowi waaba ijmaac ahlucilmigu yidhi in lasoo qadeeyo kitaabkiisa majmuuca mujalladka saddexaad safxada toddobaatan iyo kow sidaasuu ku yidhi in lasoo qadeeyo mideeda kaleeto waxay leeyihin culummada dhahayda lasoo qadeeyo qofkii halmaamay oo cudurdaar kale hadii layidhi qadee kii ka hurday cudurdaar kaleha layidhi qadee nabigoo sala allahu alay slam cadow ku hareeraysan yahay salaatuqoofna aan loo soo dejino awoodi waayo inuu tukado hadduu soo qadeeyey mid kibir kibir uga tegay ha soo qadayna fasaxad iska tahay waxa weeyaan qaabkaas ma xaqiiqa ma ahan waa in lasoo qadeeyo saasay leeyihin culamadu siday u badan yihin xataa ijmaacu kusoo raray inkastoo ijmaacaas laisku haysto imaam nawowi marka culamadu saasay u badan yihin waxyaalahan ka faaidnay marka xadiidkan waxaa ka mid ah waxa weeyaan in salaada qadadaahoo tagtayna laysku jamaacaysto nabiga maray ka hurdeen isagii saxaabadana waa isku jamacaysteen marka salaada qadadaa waa laysku jamacaystaa qofka daalimkana waa la habaari karaa waan soo ogaana baabu fadli salaati ljamaaca salaada jamaacada fadligeeda baabkeedii iyo wawujuubihaa wa wujuubihaa waajibnimadeeda baabu fadli salaati ljamaaca wa baabu wujuubiha salaada jamaacada fadligay leedahay iyo inay waajib tahay ayuu baabkan ka hadlaa alxadiiث اlkhamis wاlkhamsuun xadiiska konton iyo shan ee marwin waxaa laga wariya can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuul allahi rasuulka ilaahi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi salaat اljamacati salaada jamaacadah afdalu ka fadli badan min salaati اlfadi qofka keligiisa salaadiisa bisabcin wa cishriina daraja labaatan iyo toddoba derajay dheer tahy labaatan iyo toddoba derajo ayay dheer tahay halkaas marka waxaa noogu cadaaday fadliga salaada jamaacada ay leedahay oo ah inay ka fadli badan tahay qofka keligiisa salaada uu tukaday toddoba iyo labaatan derajo waxaa kaloo xadiiska laga fahmaa inay ansaxaydo qofkii keligii salaad tukaday oo waxa weeyaan aan cudurdaarka lahayn oo ama gurigiisa ku tukaday ama suuqiisa baqaarkiisa ku dhex tukaday taarku salaad maahna salaadda waa ka ansixe sababtoo ah tan jamaacada iyo tan keligeeda waa kala fadli badan yihin ale haddaysanba ansixin midkan keligiis tukaday waa kala fadli badan yihin labaa maxaa tan fadliba ma lahaba aan ansixino laakiin waa ansaxday fadlina waa leedahay laakiin waa laga fadli badan yahay xadiiskaas intaas ayaa ka mida macnuhu tusayo mana tusayo inay sunno tahay salaada jamaacada inaysan sunno ahayna xadiisa soo socotaan ka arki doona alxadiiu saadis wlhamsuun xadiiska konton iyo lixay marwiyin waxaa laga weriy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam salaatu rajuli qofka salaadiisa fi ljamaacati jamaaca dhexdeeda xaalay ahaatay tutacafu waa la laalaabaa calaa salaatihi salaadiisaa laga laalaabaa fii beyti gurigiisa dhexdiisa xaalay ahaatay wa fii suuqii suuqiisa xaalay ahaatay khamsan wa cishriina daraja shan iyo labaatan daraj khamsan wa cishriina dicfan shan iyo labaatan laalaab ayaana laga laalaabaa xadiidkan wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calay wasalam ninka salaadiisa waxa weya rajulka badanaa wa iska baabu taqliib laakiin salaada badanaaba masjidka marka la joogo oo laga hadlaya salaada jamaacada lagu tukado ragga weeye waxaa loo sunneeyo oo u ajarka badan tahay gabdhaha waxa u ajar badan gurigood waana u banaantahay inay masaajidka jamaacada yimaadaan marka nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam salaada qofku uu jamaacada ku tukado waa la laalaaba waxaana laga laalaabaa salaada uu gurigiisa ku tukado iyo midda suuqa uu ku tukado shan iyo labaatan laalaab xadiiskii horeetana waxaan kusoo ogaanay waxa weeyaan toddobiyo labaatan kana waa shan iyo labaatan xadiiska cabdullah ibn cumar waa shan iyo labaatan kan abu hurayrana waa waa toddobiyo labaatan midka cabdullah ibn cumar kan abu hurayrana waa shan iyo labaatan khamsatan wa cishriina khamsatan sidaas ayaa waxa weeyaan fiican khamsa khamsan wa cishriina waa jirtaa riwaayadaha gabal ayna kusoo aroortay laakiin lafdiga bukhaari khamsatan wa cishriina weye riwaayadaha cabdxaafid ibn xajarna wuxuu yidhi sidaasay riwaayadaha agtarkooda ku dhaceen inta loo yeelo cadadkaas marka iska hor imaamaayo culummadu waxay uga jawaabaan waxay yidhaahdaan cadadka yar oo ah shan iyo labaatanka laa yunaafi alcadad alkathiir cadadka badan ma anfinayo ma anfinayo ma anfinayo marka oo waxay leeyihin mafhuumul cadadku waxa weyan waa daciif oo waxa weeyaan lama ictimaado marka waxa weeyaan shan iyo labaatan iyo toddobiyo labaatan waxa weeyaan toddobiyo labaatana badan marka ma anfinayo cadadkan yar cadadkaas cadadka yaru ma anfinayo cadadka badan saas waa uga jawaaban bacdigoodna waxay uga jawaabaan salaada khushuuceeda iyo sunooyinkeeda sida loo ilaaliyo iyo weyseqaadkeeda ayay u kala fadli badnaanayeen oo jamaacada gabalna toddobiyo labaatanay ka fadli badnaa midka keligeeda midna shan iyo labaatan oo saasna waa lagu jawaabaa sidaan kalena waa lagu jawaabaa oo ah cadadkaas yaru cadadka badan ma anfinayo sida ajarkii marka ku imaanayo ayaa nabigu sala allahu alay wasalam sheegay oo wuxuu yidhi wadalika ajarkaas tirada badan haabitun waa sugnaana annahu shaniye idaa tawadaa qofku markuu weyse qaato oo fa axsana alwuduu'a weyseqaadka uu hagaajiyo uma kharaja uu u baxo ila lmasjidi masjidka laa yukhrijuu qofka xaaluusan bixinayn ilaa salaatu salaad maahan qofku markuu soo weyse qaato weyseqaadkana hagaajiyo masaajidka uu soo aado masjidkana aysan wax kale u soo wadin ilaa salaatu salaad maahan marka halkaas waa maxay weyseqaadku hagaajiyo sida nabiga u weyse qaato gurigana kasoo weyse qaato isagoo weyse qaba uu soo baxo masaajidka soo aado ikhlaasna uu ku soo baxo iyo ilaahay dartiis oo uu weysadan iyo salaadan uu u socdo darteed inuu salaad tukayo uu u soo baxo lam yakhdum ma tallaabsado khudwatan tillaab ilaa hadduu tillaabsado ruficad waa loo kor yeelaa lahu qofkaas bihaa tillaabta sababteed darajatun hal darajo wa xuda waana laga ridaa canhu xaggiisa bihaa tillaabta sababteed khadii'atun hal gefna waa laga ridaa marka saasa ajarku ku imaan intaas marka laisku daro wallah subxana wa tacala alam sal